buu ibnulqayim yidhi ma u malaynaysaa ilaahay wuxuu ku siin jiray adigoo caasiya inuu kaa goynayo haddii aad adeecdo subxaan allah shaydaanku wuxuu ku odhanayaa baatilka haddii aad jiray miyaan waayayaa anigoo ilaahay rumeeyo ilahay subxana watacaala adeecay ibnulqayim wuxuu ihi haddii ay dhacdo intaaba inaad weydo iimaanka iyo xaqa waxaad ku helaysaa adduunyada inaad sheegaysa miyaanu ka weyneyn oo iimaankii jannaad ku helaysaa oo naar inaad ka badbaado ayaad ku helaysaa oo xaqii waxaad ku helaysaa ilaahay inuu ku jeclaado o uu kaa raalli noqdo haddaad subagan iyo caanahan aad dhamaysay baatilka aad ku dhamaysay aad weydo inaad janno hesho naar aad ka badbaado ilaahay kaa raalli noqdo oo ilaahay uu ku jeclaadaa miyaanay ka weyneyn oo adduunyada waxa wayn aanay ka qiimo badnayn markaa dad fara badan oo maanta caalamkan ku noola xaqu u cad yahay waxaa laga yaabaa haddii la idhaahdo ar shaqaa lagu siinayaa ee xaqaa iskaga tag inuu idhaahdo ar iskaga hayso qalbiga xagga qalbiga iskaga hayso alimaanu haahunaba ataqwa haahuna baa la yidhiye iska shaqayso baatilka iskala samee ilaa ay dhacday magaalada sanca ee kamida caasimada waddanka yemana ayaa nin masaajidka dadka muslimiinta kula soo tukan jiray waa nin soomaaliya ayaa waxaa la arkay oo lagu soo arkay rudheel funduq xadda la odhan jiray oo qolada kiristaanku isugu iman jireen maalinta axadda oo halka ay ku tukan jireen isagoo qoladaana la tukanaya dabeetana waxa la hebelo maxaa dhacay labadaba miyaad la tukanaysaa masaajidka iyo kaniisadda labadaba miyaad ku tukanaysa waxyar waxaasi salaadoodu waa falash weya waxba kama jiraan tan masaajidka ayuunbaa tii xaqa ahayda taa shilimo yaru baan maalintaa kaga soo qaata subxaana allah sidaas ayaa shaydaanku dadka u waswaasinaya oo kufriyo gaalnimo cad uu ugu ridayaa isagoo leh waxba gaaloobi maysid mar haddaad adduunya un aada u jeedid markaa dad fara badan xaqa waxa weyaan inay ka tanaasulaan waxaa keensado shaqo yar oo loo ballan qaaday nin baa la odhanaya jaamacad baa lagu diraya nin baa la odhanaya waa lagu dhoofinaya nin baa la odhanaya meel baa madax lagaaga dhigaya xaqii oo u cad ka shamsi fii raabicati nahaar ayuu wadacad waxa weeyaan uu ka maraya fa ya subxaana allah dadka caynkaasi waxay shabahaan culamaa alyahuud sida aimadu ay tilmaameen raxmat ullahi caleyh dadka qaarkood iyagoo shacbiye raadinaya oo isla xaqa haddii aad ku hadashaan shacbiya aad waayi doontaa oo dadka in fara badan baa kaa hor iman doonta ayaa xaqa ay ka aamusaan wuxuu yihi ashawkani raximah llah wqad ytruk takaluma bاlxaq muxaafadaة calى xabin qad dafara bihi min tilka dawlati min maalin wajah dadka qaarkood baa xaqa inay ku hadlaan uga taga neef yaroo adduunye oo ama magac iyo maamuus ay dawlad ka heleen waqad yatruku takaluma bاlxaq aladi huwa khilaafu ma calayhi الnaas istijlaaba lkhawaaطir اlcawaam wamakhaafata min nufurihim canh dadka qaarkoodna xaqa waxay uga tagaan xaqii ay ogaadeen oo dadkuna ay khilaafsan yihiin oo ay garab marsan yihiin inay ku hadlaan xaqa waxaa u diida dadka cawaamtaabay rabaan inay soo dhawaystaan waxay isleeyiin xaqaa haddaad ku addinto oo xaqaa si aad muujiso aad ku dhawaaqdo shacbiyaba heli maysid intaasiba ku dhegaysan mayso dadka o dhan baa kaasoo horjeesanaya markaa iskaga aamus xaqaasoo ha sheegin tawxiid ha ka hadlin ummadda haddii kale jeex baa kaa hadhaya bidcayo waxaa weligaa afkaaga ha soo marin kooxa dhan iyo ummado dhan baad iska hor imanaysaa macaasida qaarkood ha ka hadlina iska ilaali adigoo wadaada haddaba reer magaalnimo soco reer magaalnimo soco haddii kale ummadda qaybo badan baad iska hor imanaysaa wa hadi kullaha wallahi waa min wasaawisi shaytaan wey waxaanay xaqiiqadu tahay qofka xaqa iyadoo ikhlaas uu raacinayo siduu yahay u sheega xataa dadku marka hore haddii ay ka hor yimaadaan tiisa ayuunbaa baaqi noqonaysa wlcaaqibatu litaqwa kaa dadka baatilka ku raali gelinayana inkastoo jamaahiir fara badan oo usacabisa uu helo xaqiiqadu waxay ku dambaynaysaa un adduunyadan inuu ka tago magac iyo maamuusna inaanu ka hadhin ila ilaahay baa waxna rafciyo kor u qaado waxna hoos u dhiga magac iyo maamuuskana ilaahay baa bixiya ilahayna subxaana watacaala taacadiisa ayuu ku bixiya bal u fiirsa alimaam maxamed ibnu cabdilwahaab raximah llah markuu tawxiidka la jaharay tawxiidkii uu muujiye ummadda uu ugu yeedhay yani taqriiban ummadda badankeedu way ka hor yimaadeen dacaayado nooc walba waa lagala hor yimi oo dagaal baa lagala hor yimi oo kutub baa laga qoray oo madaxdii baa lagu diray oo dadkii o dhan baa laga hor keenay oo beeno fara badan baa laga sameeyey nebinimuu sheegtay nin nebiga ku saliyey buu dilay waxa beeno noocaasoo medhar baa laga faafiyey kuwii waxaa faafinaayey ee jamaahiirta iyo dadka faraha badan ay daba socdeen maanta magac iyo maamuus doona male cidinama taqaano isagana alxamdu lilah xaqii caddaa ee uu ku yeedhaye maalintaa lala dagaalamayay meel walba uu gaadhay carab iyo cajanba beled aan maanta looga ducayni ma jirto beled walba kutubtiisii baa lagu akrinaya markaasaa laleeyahy raximahu llah ilaahay subxaana watacaala ha u naxariista laleeyi marka ha isku dayin dadka inaad ku raali geliso kalaamuska xaqa iyo ku hadalka baatilka iska ilaali xataa jawaabaha siyaasigaa adigoo waxa weeyaan mas'ala fiqihiya ama xukum sharciyo lagu weydiiyey haddaad jawaab siyaasiya ku jawaabto macnaheed waxay noqonaysa oo dhinac walba dee ixtimaasha inaad wax ilaashanayso oo dadka bani aadamka waxaa loo baahaya sidaad adigu xaq u aragti aad isleedahay sidaasaa xaqii oo ilaahay ku dhaweynaysa inaad u sheegto ama ha ku raali noqdaan ama yaanay ku raali noqonin waxa aan taa uga gudbayaa qodobka sideedaad waa alxasad dadka qaarkood xaqa waxaa ka hor istaaga xasadka macsiyadii uhoreysay ee intii ilaahay subxaana watacaala nebi aadam uu abuuray la galay xasadka ayaa sabab u ahaa oo xasadku waa ka ibliis ku kalifay inuu ilaahay subxaana watacaala amarkiisii u qaadan waayo oo nebi aadam uu sujuudi waayo wuu xaajiday nebi aadam nebi aadam in loo sujuudaa inay xaq tahay uu garanayo jahli kama hayn laakiin wuxuu is yidhi aadam baa kaa sarrayn doona haddii xaqa aada uhogaansanto oo aad ficil iyo camal aad ku muujiso markaasuu yihi asjudu liman khalaqtu tiina waxaan usujudaa mida dhooba aad ka abuurtay waa xasad ayaa kufrigaa sabab u ahaa nimankii culimadii yuhuudda inay kufriyaan oo ay gaaloobaan oo nebinimadii nebi maxamed ay daftiraan xasad baa sabab u ahaa xasadan min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq xasad baa kufriga iyo gaalnimadaa ku kalifay xaqiga u caddaaday ayay dadkii u sheegi waayeen iyagiina u hogaansami waayeen waayo waxay tidhaahdeen maanta idinkaa magac lehe xaqaa ciddaasi ay sheegtay oo nebi maxamed uu sheegay haddii aada raacdaan dadkana aada u sheegtaan magicii baa idinka idinka wareegi doono dadkuna ciddaasi ayay raaci doonaan oo ay dabageli doonaan wa kadalika in badan oo kamida kufaartii quraysheed nebi maxamed inay rumeeyaan waxaa ka hor istaagay xasad buu ahaa miswar ibnu makrama ayaa abu jahal oo abtigii ahaa ku yidhi abti waxaad ka warantaa maxamed ma beenaalan mise waa nin run lagu yaqaan wuxuuhi wallahi maxamed ilaa markuu dhalinyarta ahaa run baanu ku naqaanayo weliba alamiin magacaasuu caan ku ahaaba dhexdayada so hadda maxaa kuu diiday inaad raacdo wuxuu ihi waxaa ii diiday annaga iyo waxa weeyaan reer banu haashim ayaa waanu tartannay wax walba waanu ku tartannay waxaanu ku tartannay waxbixinta waa naga dheerayn waayeen waraabinta dadka ooman la waraabiyo waa naga dheerayn waayeen ilaa aanu noqonay waxa weeyaan laba faras aan kala dheerayn markii dambey sheekada noola yimaadeen oo yidhaaheen nebi baa ayaa anaga naga mid oo naga soo dhex baxay marka haddaan raacno soo naga dheerayn maayan qoladaas qoladaasaa naga dheeraynaysa bu intaas awgeed baa nebi maxamed u raaci waayey bu leeyay yani waa xasad isleey magac iyo maamuus baa lagu dheeraan doonaa haddii xaqa aada raacdo waxa weyan aad uhogaansanto haddii xasadku dadka qaarkood kufriyo gaalnimo uu ku kalifay maxaad umalaynaysaa wixii kufriyo gaalnimo ka yarna waxaa shakilaana dadka qaarkood bidaca inay sameeyaan oo ay ku adkaystaan waxaa ku kalifaya xasad ee xaasiya dadka sunada muujiyey waxay isleeyihin haddaad ictiraaftaa tira wallahi si aan hayste bidcay ahayd oo taa hebel uu sheegayaabaa sunaa adaa ku magac iyo maamuus beeli doono hebelkaasaa magac ku heli doono dadkuba isagay raaci doonaan oo cidlaad soo istaagi doontaa shaydaanka waxa u waxyooni qofkuna haddii xaqa uu sheego mar walba ilaahay darajo ugu siyaadiyo ugu kordhiyo mooyaane marnaba waxa weeyaan hoosu dhac ku iman maayo magaciisa iyo maamuuskiisa sidaa awgeed ba wuxu yidhi alcallaama almucallimi raximah llah waxaa isagoo ka warramaya sawaaribta alxasad wadalika ida kana gayruhu huwa aladi bayana alxaq fayara ana اctiraafahu bidalika alxaq yakunu ictiraafan lidalika almubayin bilfadli wاlcilmi wاlisfaaq dadka qaarkood xasadka ayaa u diida xaqa inay muujisaan iyo inay ku dhaqmaan iyo dadka inay u sheegaan waayo wuxuu isleeyahay cid kalea xaqa caddaysa oo uga horreysay markaasaa wuxuu isleeyahay xaqaa haddii aad aada aada raacdo oo aada u gargaarto dee hebel inaad ictiraaftay bay noqonaysaa soodaa sheekhnimada yarkaa dadka ugu baaqi jiray sheekhnimadiisii soodigaa isku ictiraafay ma oo fadli iyo cilmi iyo xaqi inuu asiibo soodigaa uga markhaati furay ayuu shaydaanku odhanaya darajuu ku yeelanayaae war si aanu darajo u yeelan iska ilaali waxa uu sheegayo ee inay xaq tahay ay ku caddahay adna ha qaadanin dadkana ha u sheegin ilaahayna waa kafuuru raxiim waxyigaa shaydaaniga noocaasa ayaa ku furmaaya markaa walacallahu yatabicu kaiiru minhum buu odhanaya oo dad fara badan inay raacaan adiga ay kaa tagaan baa laga yaaba wa inaka latajidu min almuntasibiina ila man yaxrisu calى takطiyati gayrihi min alculamaai walow bilbaطil xasada minhu lahum wamuxaawalata lixaqi mansilati cinda annaas saa awgeed ba waxaad arkaysaa dad waxa weeyaan ku dadaalaya dadka qaarkooda wax khaladaba aanay uhaynin inay ceeb ay u raadiyaan oo had ya jeer ale khalad ay ku xukumaan iyagoo isle darajadiisa iyo mansiladiisu dadka agtooda ha yaraato oo qofkaa madaxa kaga taagnaada o inaba dadka dhexooda yaanu ka muuqan oo kelmadiisu mid dadka gaadho ay maqlaan yaanay noqonin marka arrinta caynkaasi ee qofka ay haysaa de waa qof marad iyo xanuun baa haya markaa dawa ayuu u baahan yahay xasadka dawooyinkiisana waxaa kamid a alimaanu bilqadaai walqadar wa biqismati illahi tabaaraka wa tacaala inuu qofku qadarki iyo qadaha rumeeyo iyo qaybta ilaahay subxaana wa tacaala taa hadduu qofku rumeeyo xasadka waxaa la idhaha waa ka bogsanaya halista xasadkana waxa weeyaan uu ogaado markaa xaqa haddii ay cidi sheegto ciddaasi ama ha kaa yaraato ama aada iskhilaafsanaataan ama aada iswaafaqsanaataan ama ciddaasi magaciyo maamuusa ku helayso ama yaanay ku helin mar haddii waxaa la sheegay xaqi inuu yahay ay ku caddaato adiga xaqa ayuu nasab iyo abtirkiina idinka dhaxaysaa xaqa raac oo u hogaanta taasaad ilaahay subxana watacaala agtida sharaf aad kaga helaysa arrinta sagaalaad ee dadka xaqa ka leexisaa waa alxizbiya xizbiyada waxaynu uga jeednaa alintimaacaat alkhaasa ilaa gayri sunnati wa ariiqi salaf qofku mar hadduu koox ku abtirsado oo sunnadii meel aan ahayn mar hadduu u nisbo sheegto udhahdo anigu waxaan ahay qaadiri baan ahay nin buu ku abtirsanaya cabdilqaadir aljaylaani raximah llah halkaasuu sanadkiisu ku joogaa ciddii waxa weeya waxay isku koox yihiinuun cabdilqaadir ku abtirsato mid kale wuxuu ku abtirsanayaa xizbi iyo jamaaco qarnigii afar iyo tobnaad la aasaasay le anuu kooxdaasaan ka mid ahay ciddii kooxdaa ku jirta ayuunba ay isku madhab yihiin intimaacaadka khaaska ee xizbiga ee madhabiga ahi ee qofku sunnadii meelaan ahayn iyo raacitaanka saxaabada meelaan ahayn wuu nisbo sheeganaya dad fara badan waxay ka hor istaagtaa xaqa oo xaqa cid kale sheegayso waxa weeyaan qaadan maayo sababtu maxay tahay l de waxay noqonaysaa inaan xisbigeegii aan khilaafo haddii taa ciddaa kale ay sheegtay aan qaato baatil xisbigiisu ku sugan yahay baanu baatilnimadiisa caddayn karin waayo wuxuu leeyahay xisbigiibaa ayaa kala tegaya haddaan xaqa waxa weeyaan aan muujiyo aan ku hadlo tafaraaruq ayaa dhacaaya cid kale ayaa waxa weeyaan wuxuu leeyahy nagu wiirsanaysa o odhanaysa balaag idinka laftiinii baa iskhilaafsanay saa awgeed xisbiyadu waxa ay nafta ka jartahay meesha ay ka saartaa qaacidatu inkaari lmunkar wa nusxi lilahi walirasuulihi oo qofku munkarka xisbiga dhexdiisa ka dhacaaya inkiri maayo oo diidi maayo oo xataa hadduu munkarkaasi si kasta u muuqdo inuu radiyaa waa habeen xalay taga wey sidaas oo kale waxa weeyaan baatil fara badan oo xisbiga dhexdiisa ku jira ayaa uu ku sabraya xataa laa yatafaraqa alxizb taasina waa tasaabtay in axsaabta dhexeeda ay isugu yimaadaan dad kale madaahib duwani oo kale caqaa'id duwani maxay tahay sababta xisbi qura ayaa intaasoo caqiida ay ku kulmayaan iyo intaasoo manhajoo kala duwan oo mid waliba marka banaanka lala kala joogo ka kale wuu radiyaa laakiin marka xisbiga loo wada intisaabo ee dhexdiisa laysugu yimaado mid waliba ka kale u ka aamusaya nin le anugu caqiidatu tawxiid caqiidatu ahli sunna waljamacaan aaminsanay ayaa dada ka ugu khuraafaadsan ka ugu caqiide xun saaxiib lilaahi ay noqonayaan markay isku xisbi noqdeen haddaba waxaa laga yaabaa kuwa kale ee xisbiga aan ku jirin ee caqiida lafteeda aaminsan inuu meel adag ka taagan yahay oo uu radiyo intaasoo manaahij oo baatila oo iswada burinaysaa xisbiga dhixiisa isugu imanaya lanna xisbiyadu taqdii calaa qaacidati inkaari lmunkar wanasxi lilah laakiin ahlusunna waljamaaca iyagu xisbi ay ilaalinayaan ma jirto haddii qaar sunada u nisbo sheegtaa xaqii ay khilaafaan yubayin lahu wa yuraddu calayhi lidalika takturu ruduud fi ma baynahum inay isradiyaan sida awgeed bay u fara badataa oo loo arko laba caalim oo ahlusuna ama laba aalib cilmiy o ahlusuni inay isradiyaan raddi cilmiya sababtu waa maxay waa xaqa ilaalintiisa lagu dadaalaya xisbi la ilaalinaya ayaan jirin dadka qaarkoodna waxaaba laga yaabaa arrintaa oo manqabo iyo amaana haddii wadadooda saxdaa loo maro dariiqa cilmiya la maro inay ceebba u arkaan balaad iyagaa isradinaye haddama waxaad doonaysaa baatilka uu sameeye ninka sunada un isma sheegen inaan ka aamuso haddaanan radin haddaa maxaan sameeya waxaa kamida mashaakilka xisbigu markuu mashaakil la kulmo iyo aafaad iyo masaa'ib ayaa laga yaabaa in la iswada canaanto la idhaahdo koox baa nagu dhex jirta koox maray khaldan wadata ayaa nagu dhex jirtay oo adeer hadday kugu dhex jirtay maxaad uga aamusnayd oo baatilkooda waxa weyaan aad u caddeyn weyne soo maad ogeyn wallahi intaaba waanu ogeyne halkaa inay nagu wada waanu ka warhaynay buu ku leeyihi oo hazaaimta iyo masaa'ibta inay noo hogaaminayaan waanu ka warhaynay oo haddaad ka warhaysay maxaa afkaaga xidhay maxaad baatilkooda aad u radin weyde maxaad xaqa u bayaamin weyde soo midhaha aad guranaysaa ma aha alamru bilmacruuf annahy can lmunkarki waxba inaad ka aamustay hadhowtoole marka dhibaata ay timaado ayaa toban aabba ay yeelanaysa marka waxa weeyaan guul yaroo daahiran muuqato la gaadhana aabbo quray leedahay waa waxaa laga dhigayaa dadkaa gaadhay inay mid yihiin oo laysa baynahum ayu ikhtilaaf hadhow markay dhibaata timaadana waxa weeyaan kuna aabba yeelanaysaa midba mid buu ku ramiinaya ramatnii bidaayaha wamsallat qoladaasaa koox kooxaanu ahayno kooxdaasaa marka horeba m musiibo nala dhex joogtay warsoodii marka hore aan kooxa sheegayna lahayd mid baanu nahay marka arrinta caynkaasi dadka xaqa inay ka hor istaagto ma aha arrin waxa weeyaan casrigan un dhacday hore aya u dhacday saa ogeed bay culimadu kutubtooda ay kaga hadleen sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi wa hada yubtalaa bihi kaiiru min almuntasiriina ila طaa'ifati mucayana fi lcilmi aw iddiin min almutafaqihati aw ilmutasawifati aw gayrihim aw ilaa ra'iisin mucadamin cindahum fi ddiin gayri nabiyi sala allah alay slam arrintaa xaqa in la aqbali waayo waxaa lagu imtixaamaa dad badan oo kamida kuwa u nisbo sheegta daa'ifo gaara ama daa'ifa fiqiya u nisbo sheegtaan ama mid suufiya ama ra'iis mucadama amiir iyaga jamciyaha u nisbo sheegtaan oo ri'aasa diiniya oo nebiga aan ahayn sala allahu alayh wasalam ra'iis kaleo iyagoo ay samaysteen fa inahum laa yaqbaluuna min addiini ra'yan wa riwaayatan ila ma jaءat bihi daa'ifatuhum diinta hadday noqoto riwaayo soo warin iyo fasiris hadday noqotoba wixii kooxdoodu ay la timi ayuun bay qaataa dadkaa dawaaifta u nisbo sheeganaya inta kalena waa iskaga tagaan markaasaa wuxuu lehy shekh islam ibnu taymiya raximah llah uma inahum laa yaclamuuna ma tuujibuhu aa'ifatu maca ana diin alislaam yuujibu itibaaca alxaqi muطlaqan riwaayatan wa ra'yan min gayri tacyiini shaksin aw daa'ifatin gayri rasuul sala allahu alay wasalam diinta islaamkuna waxay waajibinaysaa qofku xaqa si sii daysan inuu u raaco xaqa la soo wariyey iyo nusuustaa la soo wariyey axkaamta laga soo saarayba isagoo qof aan caleemo saaran oon odhan hebel markuu ku hadluun baan anigu aqbalaya xaqa wallahi waxaa dhacda bacdu shabaab almuntasiliina ila ljamacaat inay yidhaahdaan hadduu hebel yidhaahdo xizbiyadu waa bail waan iskaga tegeyna ya akhi limaada tucayinu shaksan maxaad xaqan qof aada ugu xidhaysaa waxaad tidhahdaa haddaad adilo keento waan ka tegaya adh qof ha ku xidhin diinta islaamku waxay waajibinaysaa xaqa inaad aqbasho adoon daaifa aan ku xidhin odhan daaifada iyadu hadday qaataanna waa qaadanaya haddii kala qaadan maayo qofka aad ku xidhaysaa waa in noqda rasuulka sala allahu alayh wasalam tiraa in dalla caleyhi alkitaabu wasunna fa cala ra'si walcayn kitaabka iyo sunadu shayga inuu xaq yahay haddii ay tusiyaan anigu waan qaadanaya qof kaloo aan ka sugaayo waxa weeyaan inuu ii fasaxo ama inay u ogolaadaan ma jiro waxa weya waa inaad tidhaahdo sheekh bakr abu zayd sida ad taqaaniin wuxuu leeyahy kitabka la xukmu lintimaa wuxuu tiriyaa madaarta ama dhibaatooyinka ay leedahay adaa'ifiya alintimaa'aat alkhaasa markaasa wuxuu le wa fi lxizbiya bachu xarbi lkalima binasbi cawaamil اlintisaari wاtarjiix liusuuli kuli xizbin waraddi ma yukhaalif waxaa dhibaatooyinkeeda ka mid a in loo intisaaro loo gargaaro oo mar walba la rajaxawl usuusha xizbiga oo haddii xizbi haya jaraalo siyaasadda waxa la dhaha ku mashquulsan taasuu rajaxaya hadduu yahay alacmaal alqitaaliya xagga dagaalka iyo bunduqiyada xisbi door bida taasuun buu mar walba rajaxaya ninkuu u gargaaraya wax allaaliya wixii taa ka hor yimaadana ususha xisbigaasi uu ku biraysan yihi in la radiyo walow xaq cad ba ha noqotee ayaa kamid a dhibaatooyinka xisbiyadu ay leedahay buri sheekhaas bakr abu zayd waa hay-ad kibaar ulculamaa buu kamid yahay fi lmamlaka alcarabiya asacuudiya wakadalika waa cudw lajna daa'ima lilifta sida awgeed bay aimadu raxmatullahi caleyhim ka digeen intimaaaadka gaarkaa sunnadaa u nisba sheego oo sunnadaa anigu raacayaane saxaabadan raacaya intimaa kale oo qola yaroo gaara ama shaksi kale aad u intimood u nisbo sheegataad ku atirsataa oo isaga aad dabagasha ayaanu dhicin wuxuu yihi sheekh ibn lcuthaymiin raximah llah yajibu calaa aalib alcilm an yatakhalaa can alطaa'ifiyati waalxizbiya aalib lcilmiga waxa waajib ku ah qofka cilmiga baranaya alطaa'ifiya wاlxizbiya inuu iskaga tago bxayثu yucqid اlwalaa wاlbana calى طaa'ifati mucayana aw calى xizbi mucayan taasoo طaa'ifiyada iyo xizbiyaasaa inuu xidhiidhinta iyo goynta iyo jacaylka iyo nacbaanshaha inuu ku xidho xizbi gaara fahada la shaka khilaafu manhaji salaf الصaalix arrinta caynkaasi dadkii hore wanaagsanaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdii waddadii ay mareen iyo manhajkooda way khilaafsanta wuxuu leeyay laysuu axzaaban bal hum xizbun waaxid yandamuun taxta qawlihi tacaala huwa samaakum lmuslimiin saxaabadu axzaab may ahayn wakadalika ataabicuun wa atbaacuhum quruuntaa la ammaanay waxayaan dad sunnadu waxa weyan ay jamciso kaanuu ahla sunna ay mutabiciin lisunna waljamaaca ee mujtamiciina calayha markaa wax sunno ka sokeeyo oo lagu kulmo oo arrin diineed ama diin ku abtirsato iska ilaali tabarac minha haddii kale xaqa ayay kaa carqalabaynaysa ay kaa hor istaagaysa waxaa saas oo kale qodobka tobnaad isna uu noqonayo addunuub dembiyada iyo macaasida iyo khilaafka qofka amarkii ilaahay uu khilaafaya waxay sababtaa oo midhaha xunxune laga goosto kamida qofku xaqaba inuu arki waayeba oo xaqii laga indhasaabo in xaqii waxa weeyaan marka hore lagu arsaaqay ilaahay ugu nicmeeyey inuu waayo wuxuu yihi sheikhulislaam raximahullah isagoo tusaale cajiiba bixinaya kamaa ana alinsaana yaqmidu caynay falaa yaraa shayئa wain lam yakun acmaa فkذلika الqلب بma غashاaه min rayn الذنوب laa yubصir الحaqa وin lam yakun أعmى kacmى kاfir qofku isagoo indha qaba hadduu indhaha isku qabto ma waxbu arkaya waa maya wuxuu leeyahy sidaas oo kale daboolka dunuubtu qofka qalbigiisa ay dabooshe ay madoobaysaa waxay keensataa qofku xaqi inuu arki waayo isagoo haddaanan kaafir ahayn oo indhabeelkii kufriga weli aan gaadhin qofka kaafirka qalbigiisu uu indhabeelay oo hadduu indhaha kala qaadiyo hadduu isku qabto toona waxba arki maayo dadka ahlulmacaasiga ahi ma indhalo way indha qabaan mar hadduu iimaan qalbigooda uu ku jiro laakiin wuxuu ka dhigan yahay qof indha qabo laakiin indhihii isku qabto daboolay waxba dee arki maayo oo xaqi waxa weeyaan u muuqan maayo ilahay baa yihi kallaa bal ra'na calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun waxaa quluubtoodii daboolo xaqa ay la arki laaye dembiyadii ay galeen macaasidii amarkii ilahi subxana wa tacala ay khilaafeen rasuulkuna waa ka tusaaleeyey oo qofku markuu dembi sameeyo dhibic madoobaa qalbigiisa ku dhacda mid labaad markuu sameeyona saas oo kale mid kale mid kale ilaa qalbigu uu dahaarmo uu daboolo oo uu noqdo midaan xaqii aan arkahayn hadduu toobad keenana qalbigu wuu saafigaroobaa oo gudintii ama mididii dhaxalaysatay lisinka la mariyey dhaxalkii laga qaado oo kale ayuu noqdaa haddii sidaa loo daayena marka dambe waxaa dhacaysa inuu qalbigaasi uu dhintuu baabao waayo birsaba haddaan dhaxalka laga jarino lagu daayo marka dambe ciid un bay noqotaa ciiddii markii hore ay ka timi ayuun bay dib ugu noqotaa ibn lqayimna raximah llahu tacaala wuxuu yidhi isagoo ka warramaya sida macaasidu dadka ay u indhatirto oo xaqa ay uga qariso fa ina aacata nuur wlmacsiyatu dulma ilaahay in la adeeca waa nuur weyi waa nuur qalbi waa nuur waxa weeyaan qofka jidhkiisa iyo wejigiisa xataa ka muuqata ilaahay in la caasiyaana waa mugdi madow weeye qalbiga ayaa qofka macsiyadu ay madoobeynaysa xataa wejigiisa ayay macsiyadu madoobeynaysaa wa kulamaa qawiyat dulma isdaadat xayratuhu qofka mar kastoo mugdigaa macsiyada uu ku farabato waxaa farabadnaanaysa asfawgiisa wuu asqoobaya qof dhamaay ayuu noqonaya oo jihooyinkii oo dhami ay iskaga khaldameen oo bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfuri aanay u kala soocnayn buu noqonaya marka mugdigaa macsiyada uu ku farabato dabeetana qofku markuu noqdo mid wareersan maxaa dhacaya xataa yaqaca fi lbidaci waldalaal walumuuri almuhlika wa huwa laa yashcur kaacmaa kharaja fi dulmat leil yamshi waxdah aljawaab lkaafi markay macsiyadu qalbigiisa sidaa u madoobayso wuxuu ku dhacayaa bidcada baadiyowga arrimaha lagu halaagsamay ilaahay lagaga fogaado mana dareemayo waxaanu ka dhigan yahay qof indhala oo habeen gudcura guureeye bal ka warran adigu qoriguu jiidhaya oo mudaya oo bahalka hoosaanu iska arkahayn oo ku joogsanaya oo qariinaya oo bohosha iyo godka ayuu ku dhacaya oo jihadu u socday midaan ahayn buu ukacaya uu ka lumaya jihadu u socday soo ma ninkaa indhaala ee habeenka gudcurkaa guureeyey sidaasuu noqonaya qofka macsiyadu qalbigiisa waxa weyaan ay madoobaysa mac wuxuu ku dhacayaa macaasidaa qaar ka sii daran oo macsiyadu way tarantaa oo way isdhashaa way isu yeedhataa markaad mid samayso haddaanad ka toobadkeenin kuwo kale u yeedhanaysa saa awgeed bal u fiirso dadka ilaahay xaqa waafajiyey lumitaankoodu waxa weeyaan uma dhaco si faj'atana degdegoo lama filaana tallaabo tallaabo qofka waa la guraa qofku markuu hoostaa ka xanuunsanayo xanuunaan muuqan maxaa la war niyo hebel wuu gurmayaa un ilmahanie talow ma xanuun ba ahayo bal hala soo baado waxaad arkaysa ninka ahlulxaqa ahaa ahlu sunnaha ahlu taaca ahaa oo sida qofka xanuunka hayo gurmaaya maalinba waxbaa kasii dhacaya maalinba sunnuu ka tamaasulaya maalinba bidcuu fududaysanaya maalinba macsiyuu samaynaya ilaa marka dambe xanuunku uu soo rito dad fara badanna waxay ku baraarugayaanun markaa xanuunku uu soo ritay ayuun bay dareemayaan intaa hore war waxa weyaan isuma hayaan markaa guranka caynkaasi markuu kugu bilaabmo oo aragto xanuunku jidhka ayuu guraaye macsiyadii oo guraysa iimaankaagi iyo diintaadii markaa aragto isdaba qabatee oo shaydaanku yuu kugu odhanin nin qoyali biyo iskama dhawro ee halkaa ka sii wad oo yaanu macsiyada kuu qurxinin kasoo noqo ilaahay subxaana watacaala uga toobadkeen waxaa kaloo sheekhu islaam ibnu taymiya uu yidhi isagoo caddaynaya dadka ilaahay ciqaabo caasiya waxyaabaha ilaahay uu ku ciqaabo mid ka mid a wallahu subxaanahu jacala mima yucaaqibu bihi annaas cala adunuub salba alhuda waalcilmi annaafic allahu akbar ilaahay wuxuu ku daray waxyaabaha uu ku ciqaabo dadka dembiyada sameeya in hanuunkii laga siibiyo cilmigii naafic ah cilmi wuu buuxay qur-aanku xifdisanaa wuu ilaabay macsiye uu sameeyey ciqaabkeedii wey masaa'il badan buu xifdisanaa qaar fara badan buu fahamsanaa waa laga masaxay waa ciqaab min allah dembigii uu sameeyey baa laga jaraya hanuun nin hanuunsan buu ahaa wuu lumaya waa dembiye uu galay baa lagu ciqaabaya hanuunkii waxaa ka siba waa dembi uu galo weeye iyo macsiye ilaahi subxana watacala uu caasiyey ka qawlihi wa qaluu quluubuna gulf bal lacanahum allahu bikufri qalbiyagu uu qufulan yahay oo xaq uma gala bay yidhahdeen markaasa ilahy wuxu le quluubtooda ma qufullo quluubtoo dhan ilaahay wuxuu abuuray iyadoo xaqa u furane lacanahum allahu bikufri ilaahay baa nacdalay oo fogeeyey kufriga ay la yimaadeen ee ay sameeyeen awgi inay hanuunka sheegaan kufrigaa sababu ah kadalika ilah wuxu uhi fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada quluubtooda xanuun baa ku jira marad shubha oo bidcadii ah oo marad shahwa oo macsiyadii ah xanuun buu ilaahay u kordhiyey markay kaa ka toobad keeni waayeen yani macaasi kale iyo kuwo kaleoo kasii daran bay ku dhacayaan falama zaaguu azaaga allahu quluubahum markii xagga ay ka leexdeen ayuu ilaahay quluubtoodii sii leexiyey oo ay sii lumeen marka waa ciqaab min allah inaad hanuunkii weydaa ood cilmigii naafica waxa weeyaan aad weydaa oo camalkii saalixa kuu fududaan jiray uu kugu adkaado ayaa waxay sheegeen bacd waxa weeyaan asaabiqiin almutaqadimiin salaaxa iyo wanaagu qofku inuu toosan yahay inay kamid tahay waxyaabaha waafajinta ilaahay lagu helo haddaad doonaysa ilaahay sida saxda inuu kuwaafajiyo toosnaanta ku dadaal alkarabisi ayaa imaamu axmed raximah llahu tacaala isagoo sifeynaya wuxuu leeyahi ina abaa cabdillaahi rajulu saalix miluhu yuwafaq liisaabat alxaq abu cabdillahi waa nin saalixa isagoo kalena ilahay xaqa u waafajiya haddii qofka salaaxa laga helo saa ogeed u ina abaa cabdillaahi rajulu saalix miluhu yuwafaq liisaabat alxaq abu cabdillahi waa nin saalixa isagoo kalena ilahay xaqa u waafajiya haddii qofka salaaxa laga helo saa ogeed u fiirsa ummadda qaybteedii hore xagga waafajinta ilahay cilmiga naafica waafajiya camalka saalixa iyo wadada saxda ummadda qaybteedii dambe yani way kaga horeeyeen waayo saalixiin baa markaasu ilahay xaqa u waafajiy mar kastoo dadku ay ilaahay uu hoggaansankiisa iyo kaamarqaadashadiisa ay ka fogaadaan xaqii in la waafajiyana way kasii fogaanayaan daacada ilahay haddaad adeecdo cilmigii iyo camalkii marka hore aad haysatay bay taasi kuu xifdiyeysa cilmigii iyo xaqii kaa maqnaana waad ku helaysaa macsiyaduna cilmiga iyo camalka ad haysa way tegsiinaysa cilmigaagana barakaday ka kaxaynaysa xaqiiqada caynkaasiyana qur-aanka ayaa sheegay qaala tacaala walaw anahum facaluu ma yuucaduuna bihi lakana khayra lahum wa ashadda tabiita bal hadda u fiirso dadku hadday samayn lahaayeen waxaa lagu waaninayo oo ay ku dhaqmi lahaayeen taasaa u khayr badnaan lahayd inay sugnaadaan oo xaqa ay ku sabraanna taasaa sabab noqon lahayd waidan la aataynaahum min laduna ajran cadiima hadday xaqa ku sabri lahaayeen ajar weyn baanu siin lahay walahadaynaahum siraaan mustaqiima bal hadda u fiirso waxa lagugu waaninaya inaad samayso kitaabkii sunada ay kugu waaninayaan waxay sabab u noqonaysaa ilahay waddada xaqa inuu kutusiyo haddaad samayn weydana waddadii xaqa ahayd ayaad ka lumaysaa ilahay baa yihi waladiina اhtadow zaadahum huda kuwii hanuunay hanuun bu ilahay ukordhiy u kordhiyey bal asxaabu lkahf u fiirso inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda waa niman dhalinyaraa oo ilaahay rumeeyey ilahay wuxuu leeyahy hanuun ayaan u siyaadinay waxa weyan aan u kordhinay qodobka waxa weeyaan koob iyo tobnaad waa algafla can su'aali اlhidaaya waa qofku awooddiisa iyo xeeladiisa inuu isku halleeyo oo uu mooganaado inuu ilaahay hanuun weydiisto dad fara badan ayaa masaa'il umma alislaamiya isku khilaaftay waxaa laga yaabaa iyagoon cilmina aanu lahayn inay dhinacun isaga gargaaraan ama ay maalin kaste muran iyo dood ay ku jiraan oo maalinna ilaahay aanay ka baryin sida xaqa ee sawaabka ilaahay subxaana watacaala inuu waafajiyo waxaad ogaataa akhi fi lislaam dad fara badan oo lumay caqli darro lamay lumin fahan darro lamay lumin adkiya alcaalam dadka caalamka jooga kuwii ugu maskaxda badnaa kuwo kamida baa lumay oo xaqii waxa weeyaan garab maray waa kaa sheikhu lislaam raximah llah fi usuuli sita bal muqadimadiisa eg wuxuu leeyahy tani waa usuul lixa oo ilaahay kitaabkiisa uu ku caddeeyey bayaanan shaafiya oo dadka caamadii ay fahmayaan fadlan can alculamaa wa maca dalik adkiyaa alcaalam dadka caalamka kuwii ugu dakisanaa ugu fahm badnaa ugu maskax badnaa kuwa kamida baan ayaan fahmin oo aan la waafajin markaa maskax badnaan iyo fahm badnaan oo qura xaqa in lagu helayo hamoodin ilaahay baa subxaana watacaala ka hanuunka bixiya ilahay baa subxaana watacaala aladi yahdi man yashaa arrinta caynkaasi iyo xaqiiqada caynkaasi waxaa ictiraafoo qirtay man ancama allahu calayhim bilhidaaya kuwa ilaahay hanuunka uu ugu nicmeeyey wuxuu yihi albara ibnu caazib radia allahu canhu kana nabiyu yanqulu macana turaab yowma alaxzaab maalintii xulafadu ay madiine kusoo duuleen rasuulku sala allahu alayh wasalam ciidduu nala gurayo godkii buu nala qodayay dhufayskii walaqad ra'aytuhu waara turaaba waara turaabu bayaada baطni waxaan arkay nabi maxamedo boorhkii uu qariyey caddaantii calooshiisa boorh baa waxaweyaan isku daboolay hakada kaana nabiyu sal lla alay slam yujaahid fi sabiili illah yaquul wuxuu lahaa rasuulku lawlaa anta ma htadayna walaa tasadaqna walaa sallayna ilaahay oo haddaanu hanuunkanna hanuunisa jiri lahayn maanaan hanuuneen manaanaan tukaneen sadaqadna lamaanaan baxneen waafatinta aadna waafajisay baanu ku helnay hanuunka iyo salaada iyo sadaqada iyo acmaasha saalixa oo dhan ictiraafka caynkaasi ahi waa in waxa weeyaan lagaa helo ahlu jannaha baraag ilaahay subxaana watacaala markuu sifaynayey maxay yidhaahdeen waqaaluu alxamdu lilahi aladi hadaana lihada wama kuna linahtadiya lawla an hadaana allah waxaa mahad iyo ammaan leh allaha wadadaa jannada nagu hanuuniyey haddaanu ilaahay taana waafajin lahaynna waddadaa maanaan soo heleen caqliga yaga iyo fahamka yaga iyo fitnada yada kumaanaan heleen markaa markay masaa-ishu kaa ishkaal galaan ee aada fahmi weydo marka masaa'il la isku qabto marka ay xawaadid waaweyne ay dhacdo ha iska xamaasadoonin oo si indha la-aana dhinacuun ha isaga taageerin ama wax kale waxa ku qiimeynin oo badni iyo waxyaabo lamida iyo magac iyo jaah iyo riyaaso iyo ilaahay subxaana wa tacaala bari allah subxaana wa tacaala wa xanuuniya xaggiisa u carar alhaadi alcaalim alxaakim fima ikhtalafa fiihi nnaas allaha caalimka wa xanuuniya ee dadku waxay isku khilaafeenna kala xukumi doona oo kii xaqa ku taagnaa iyo ka kale kala saari doona allaha subxaana wa tacaala bari xaqa inuu kuwaafajiyo qala sheiku islam ibnu taymiya raximah llah waqad yushkilu shay wayashtabihu amruhu fi libtida waxaa laga yaaba qofka masaladu inay ka ishkaal gasho oo xaq iyo baatilkii marka hore ay isaga ekaadaan faida xasalat alisticaanatu billah wastihdaauhu wa ducaauhu waliftiqaaru ilayhi aw suluku ariiq aladi amara bisulukiha hada allahu aladina aamanuu lima اkhtalafuu fiihi min alxaqi biidni yahdi man yashaau ila siraati mustaqiim marka haddii qofku marka masalada ka ishkaal gasho ilaahay kaalmo uu weydiisto oo ilaahay hanuun uu weydiisto oo ilaahay uu baryo oo ilaahay uu isu baahiyo oo uu maro wadadii ilaahay uu yidhi hanuunka u mara kuwa muuminiinta ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa xaqa masaa-isha la isku khilaafay jaanibka iyo dhinaca xaqa ayuu ilaahay iyaga waafajinaya oo uu tusinaya haddii sifaatkaa laga helo weeye alisticaana billah walistihdaau bihi wa ducaauhu waliftiqaaru ilayh inuu ilaahay isu isu baahiyo isu dhuldhigo oo ay ka dhab tahay xaq raadintu ilahay subxana watacala waa waafajinaya wadadeediina uu maro wa qaala raximah llah waxaqiiqat lmr ana alcabda muftaqiru ila ma yas'alhu min alcilmi walhuda taalibun saa'il fabidikr illahi waliftiqaari ilayhi yahdihi illah ilahay markuu xusu ilahay isu bahayu ilahay hanuuninaya wayadulo wadada xaqa uu tusinaya kama qaal sida ilahay xadiisulqudsiga uu ku yihi ya cibaadii kullukum daalun ila man hadaytuhu fastahduunii ahdikum hadda ufiirsa ilahay subxana watacala hadalkiisa addoomahayga oo dhammaantiinba waad luunsan tihiin ilaa midaan anigu hanuuniyey mooyaane waan hanuuni weydiista waan idin hanuunin doonaa bale ilahay baala i barya oo hanuun iga barya oo ka ballan qaadaya haddaad hanuun ka barido ilahi subxana watacala inuu ku hanuuninayo markaasaa wuxuu tilmaamaya rasuulka sal lla alay slam ducadiisii nabi maxamed oo ilaahay xaqa waafajiya wuxuu ku ducaysan jiray allahuma raba jibriila wamikaail waisraafiil faatira asamaawaati waalard caalima algaybi washahaada anta taxkumu bayna cibaadik fima kanuu fiihi yakhtalifuun fahdinii lima اktulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ila siraati mustaqiim ilahay buu magacidiisa iyo sifaatkiisa ku beri jiray allaha jibriil abuurayow mikaail abuurayow israafiil abuurayow samooyinka abuurayow dhulka abuurayow waxa maqan iyo waxa joogaba ogow adaa addoomahaagu waxay isku khilaafeen kala xukumi doona kii saxsanaa iyo kii khaldanaa ilaahayow masaa'il badan baa la isku khilaafae xaqay waafaji oo dadkaa iskhilaafay kuwa xaqa iyo sida saxdaa la waafajiya ugu dar adaa kaa doonto waxa weeyaan hanuuniye wa qaala faida اftaqra alcabdu ilى اllah waadmana الnadra fi kalaami اllahi wa kalaami rasulih wa kalaami الصaxaabati wالtaabiciina وaimati اlislaam infataxa lahu ariiqu lhuda addoonku markuu ilaahay isu baahiyo ma aha dee inaad kitaab meel cidlaan fadhiisana ilahay u bambaraya deetna ilahay baa xaqii waafajinaya ee maxaa loo baahay ilahay inaad barido asbaabta inaad la timaado ilahay arzaaq xalaalaad weydiisata waa inaad shaqo tagtaa soo ma hanuun ilaahay weydiiso wadadiisiina maro kitaabka ilahay buu hanuunku ku jiraa iyo sunada rasuulka sal alla alay wasalame kitaabka ilahay iyo sunada rasuulkana ufiirso marka addoonku markuu ilahay isu baahiyo bu ihi sheekhu oo kalaamka ilaahayna in badan uu eego iyo kalaamka rasuulka iyo ka saxaabada iyo ka taabiciinta iyo ka aimatlislaam wadada hanuunka albaabka hanuunka uu furma markuu labada arrimood isku darsado raadinta xaqa iyo bariga ilahi subxana watacala xaqa uu ka baryo waxa weya nu weydiisanay bal nebi muuse u fiirso nebi muuse dhulkii uu deganaa markuu ka qaxaayey oo cadowga uu ka cararayo layihi cadowga waa kuu tashanayaan inay ku dilaan bay doonayaan muxuu yidhi casaa rabbii an yahdiyanii sawaaa sabiil meel allaala iyo meeluu u kaco iyo meeshuu doonaya inuu tago waddada loo maro muu aqoon laakiin ilahay buu baryay nebi muuse oo wuxuu yihi nebi muuse ilaahay baan ka rajaynayaa waddada toosan ee halkaan rabo i gaadhsiinaysa inuu waafajiyo ilahayna subxana watacaala uu waafajiyey oo reer madyan saaxibu madyan waa kii ilaahay waafajiyey ninkii muuse qaxoontiga ahaa ee baxsanayay ee baqanayey ayaa la dejiye oo gabadh loo guuriye oo lagu xooleeyey oo si fiican loo loo sharfay oo loo soo dhaweeyey marka waddooyinkan adduunyada dusheeda marka la joogo la maraa hadday kaa khaldamaan ayay tahay ilaah inaad barido maxaad u malaynaysaa waddadii jannada loo marayy iyo ilahi subxana watacala raalli ahaashiisa marka arrinta caynkaasi dad fara badani kaflad bay kaga sugan yihin ayaan la mooganaanin cinda mawaadic alishtilaahi walishkaali walikhtilaafi watanaazuc fafiruu ila allah ilahi subxana watacala xaggiisa u carar oo rabbi in fara badan bari qodobka labiyo tobnaad ee keena dadka qaarkood xaqa in la waafajin waayo waxa weyaan hal qodob ayaa ka dambeeya saddexiyo toban qodob baan filayaa inay tahay waa inuu qofku marka hore shay iska aamino shay buu iska aaminaya qalbigiisa usii daynaya isagoo marka hore shaygaa daliilba aanu eeginba oo daliilba aanu baadhin intaa kadib buu daliil u raadinaya a shaygii uu ictiqaaday totaly waabuu aaminsan yahayba isagu ku dhaqmaaba markaasuu daliil u baadi doonaya arrinta caynkaasina dadka xaqa way ka hor istaagtaa oo arrinta caynkaasi ah waxyaabaha xataa ka dhasha ee xunxun ee ahlucilmigu ay sheegeen waxaa ka mid a waxay qofka ku kalifaysaa in nusuustii qaar ka mida uu qariyo naftiisuu ka qarinaya hadda isagoo arkaya ayuu ogaan isaga indhasaabaya waayo wuxuu aaminay buu nafkani khilaafsay o de uu burinaya wuxuu isleeyahay dadka haddaad u sheegto de waxay ku odhan doonaan waxii aad aaminsani aad noo sheegi jirtay daliilkaas isagoo ka burinaya kitmaan buu ku dhacaya qofka xaqi inuu qariyo wuxuu ku dhacayaa nusuusta qaarkeed inuu leexiyo ila shay marka hore uu ictiqaaday ayuu daliilu raadinayaaye wuxuu isku dayayaa nusuustii inay u hogaansanto hawadiisa marka hore wuu aaminsanaa oo hawadiisa nusuustu ay ku daba faysho qofka muslimka waxaa waajib ku ah inaanu shay ku hadal diin uu ku sheegayo xataa yaquula allahu warasuulu ilaa ilaahay subxana watacaala uu ku hadlo ama rasulku sal alay waslam yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuuli waxaanu ilaahayba ku hadal ama rasuulku aanu ku hadal haddaad iskaga hadasho aad tira waa xaq ama aad ictiqaaddo waxaanu ilaahay ictiqaad saxa ku sheegin caqiide sax oo aad tidhahdo waa xaq ama aad iskaga camal fasho iyadoo ilaah iyo rasuulku midna aanu sheegin oo aad tidhahdo waa xaq lumitaan ba arrinta caynkaasiyo ka dhasha arrintani waxay ka mid tahay arrimaha u waaweyn ee ahlu sunnaha iyo ahlulahwaaga waxa weeyaan kala sooca dadka sunnada rasuulka raacaya iyo dadka hawadooda raacaya oo ahlu sunnuhu sharcigay ka dhigaan mid hawadooda xukuma oo dhinacu sharcigu ujeediya un bay ujeestaan qofku hadduu ahlulahwaa yahayna hawadiisuu ka dhigaa mid sharciga maamusha oo sharcigii buu ujeedinayaa dhinaca hawadiisu ay doonayso dhinaca isagu uu jecel yahay ee naftiisa waxa weeyaan la qurux badan sa awgeed baa shaatibi wuxuu yidhi walidalika sumiya ahlulbidac ahlulahwaa maxaa ahlulbidac ahlulahwaa loogu magacaabay hawadooday sharciga ka horumariyaan liannahum itabacuu ahwaahum falam yaakhuduu aladilata asharciya ma akhada aliftiqaari ilayha waltacwiili calayha xataa yasturuu canha adilada iyagoo u baahan oo xaq ka raadinaya ma qaataan ee intay marka hore wax iska aaminaan ayay si ay hawadooda u taageeraan ay qaataan markaasaa nusuusta waxay salaan hawadiinaasi meelaa taageeraysa ayay mujeelinta kalena waa qariyaan nusuusta kaleo qoortay ka jebiyaan oo mid jiisa iyo mid toban bay ka dhigaan kalaamkii ilahi iyo kalaamkii rasuulka ayay waxa weye dhinac siday doonayaan ay ka yeelaan bal qadamuu ahwaahum wactamaduu calaa aaraa'ihim hawadoodii bay horumariyeen ra'yigooday cuskadeen uma jacaluu adilata sharciya manduuran fiiha min waraai dalik deetana intaa kadib ayay adilada sharcigaa eegaan si ay taageero hawadooda ugaga helaan ma aha taasi calaamaadka dadka ahluliimaanka ahluxaqa ee ahlu sunnaha inaad marka hore wax iska aaminto dabeetana aada nusuusta taageero uga raadiso ee intaanad aaminin horta nas iyo daliil ma leeyi intaanad ku hadal nas iyo daliil ma leeyi intaanad ku camal falin daliil ma leeyi taa waa inad isweydiiso wey وqاl شhik اسلام المبtdع jacl الhwى أوla مطاaلبhi وأkd اdلة bاتبع ninka مbtadci marka uhoreysa waxay hawadiisu u yeedhisu qaadanaya intaa dabadeed bu adilada waxa weyaan uu eegaya marka adiladu waa fadl cindahu waa shay laga maarmi karo maaha shay waxa weyaan cumdaa oo udub dhaxaad waxa weyan aan laga maarmi karin markii taasi dhacday dadka qaarkood ay wax iska اctiqaadeen ee wixii hawadooda u yeedhisay diin ay u arkeen kadibna nusuustii ay eegeen taa waxaa ka dhashay inay nusuustii taxriifiyaan qaala shaikhu lislaam wacaamaduu ila alqur'aani fata'awaluuhu calaa aaraa'ihim taarata yastadiluuna biaayaatin calaa madhabin walaa dalaalata fiiha wa taarata yata'awaluuna ma yukhaalifu madhabahum bima yuxarifuuna bihi alkalaam can mawaadicihi marka dadka qaarkood wixii naftooda ay u yeedhiseen sidii la qurux badnayd diin ay ka dhigteen ee intaa kadib adiladii ay eegeen qur-aankii bay awileen aayaad bay daliishanayaan madhabkooda aan tusinaynba aayaadka qaarkood bay taxriifinayaan si ay madhabkooda waxa weyaan ay u waafajiyaan oo macnihii xaqa ay lahayd ay ka duwayaan sidaa awgeed baa culimadu dariiqada ah halistaa dadka ay kala taliyeen oo wuxuu yihi shaikhu lislaam fa calaa kulli mu'minin anlaa yatakalama fi shayin min addiin ikhwaani fillah kalaamkaa u fiirsada qof kastoo muumina waxa waajib ku ah shay diinta ka mida inaanu ka hadal ilaa tabacan lima jaa bihi rasuul isagoo ku raacaya mooyaane waxyigii rasuulku uu la yimi oo hadalkiisa iyo ictiqaadkiisa iyo camalkiisuba ay dabagashay inay ku fayshan yihiin diintii rasuulku uu la yimi walaa yataqadama bayna yaday illahi bal yanduru maa qaal inuu ilaahay subxaana watacaala hadalkiisa horti isagu hadal kale uu iska yidhaahdo maaha ama wax kale uu iska sii aamino bal ilaahay wuxuu yihi waa inuu eego fayakunu qawluhu tabacan liqawlihi wa cilmuhu tabacan liamrih hadalkiisu waa inuu hadalka ilahay dabagashay cilmigiisuna amarka ilahay waa inuu dabagashay fahaakada kana asaxaabatu waman salaka sabiilahu min ataabiciina lahu biixsaan wa aimat lislaam sidaasay ahayd saxaabada iyo dadkii wanaagga ku raacaya aimat lislaam adilada eegi jireen waxay adilada u sheegtay bay raaci jireen muyuulaadkooda shaksiga waxay naftoodu jeceshahay iyo waxay naftu u qurxinayso iyo waxa dadka raalli gelinaya diinka may dhigan jireen nusuusta markay eegaan ama ay maqlaan waxay tilmaamaysa nusuustu baa diin u ah fahaulaai lam yakun fiihim man yucaaridu nusuus bimacquuli kumuu jirin saxaabada mid nusuusta wuxuu caqligiisu tusiye kala hor yimaado oo marka aayad loo sheegay idha anigo dee waa rune aayaddaasi way jirtaaye laakin dee caqligu arrinta caynkaasi si kalu u dhigaya ama ni arrintaaiyo caqliga see laysu waafajinaya mid mid yidhaahdaa saxaabada mid sidaa yidhahda saxaabada kumuu jirin cuquushooday tuhmi jireen oo khalad ku tuhmi jireen nusuustay raaci jireen walaa yuasisu diina ayra ma jaa bihi rasuul diin ahwaa ku dhisan aara iyo cuquul iyo afkaar laysu geeyey iskamay aasaasan jirin tii rasuulku sal alay wasalam uu la yimi ilahay usoo dhiibi un bay raaci jireen faminhu yatacalam wa bihi yatakalam wa fiihi yandur wayatafakar diintaa rasuulku la yimi un bay wax ka baran jireen iyaday ku hadli jireen iyaday eegi jireen fa hada aslu ahli sunna ahli sunna asalkooda waa ka alitibaac itibaaca la sheegaya maxay waa kaa inaad nusuustu waxay tilmaantay aada ogaato aada raacdo hawadaada iyo sida adigu aad jeceshay sida kula qurux badan inaad meel iska dhigto iyo afkaarta iyo waxa weeyaan aaraada ibnu xasam laftiisu taladaas oo kale ayuu bixiyey haddaan af soomaali kusoo koobana wuxuu yidhi haddaad hadal maqasho ama kitaab aad akrido hadal aad ku aragto markiiba hadalkana ha isaga cadhoonin oo ha u arkin hadal xun inuu yahay ilaa aada nusuusta u bandhigayso ad eegeysa hal yuwaafiq alkitaaba wasunna am yukhaalif haddaad hadal maqasho ama aada akridana markiiba ha iska aqbalin oo yaanu kula qurux badnaanin ilaa aada nusuusta u bandhigayso labada si aada samaysaba hadalkaad maqasho iyo kaad akrido inaad markiiba isaga cadhooto ama markiiba uu kula qurux badnaado aad iska qaadataa labada waxaa ka dhasha naftaadii inaad dulmido oo xaqiiqadii waxa weeyaan aada seegto markaa ka fiirso hadalkaad maqlayso iyo waxaad akriyayso miisaan kitaabi wasuna saar wixii waafaqa qaado wixii kala qub oo daadi qodobka saddex tobnaad waana ka u dambeeya waa sukuutu ahli lxaq can bayaani lxaq wa ibtaali lbail xaqu dadka baatilku dadka inuu ku dhex faafo oo dad fara badani xaqii ay maqliba waayaan ama ay garan waayaan ama ay seegaan waxyaabaha sababa weliba u dara waxaa ka mid a dadkii xaqa garanaya ahlulxaqa ahaa xaqa caddayntiisa inay ka aamusaan iyagoo waxa weeyaan cid ka baqanaya ama magac ilaashanaya ama maal ama madaxtinimo ama sumcad iyo shacbiyad baatilka burintiisina inay ka aamusaan oo qofka xaqa bayaamiye lala yaababa qofka baadilka radiyana lala yaaba ani wuxuun buu radiyaa sida kale uu fiicaye wuxuun buu radiyaa niyo haye waxaanu radiya ma baadil baa mise waa xaq hadduu baadil radiyo baadilka in la radiyo miyaa diidan tahay hadduu xaq radiyana dee caddeeye waxaa tira niyo xaqa noocaasi baad radiyo dee xaqa ha radiyo xaqa nabadgeli oo xaqu ha kaa badbaado laakiin iyay kuugu taagnaani wuxuun buu radiyaa ila wax in la radiyo diintu way ogoshahay wixii baadil in la radiyo diintu way ogoshahay bal waa waajib oo in wax la radiyo baadilka la radiyaa waa waxa ilaahay diinta islaamka uu ku xifdiyey haddaan baadilka la radiy ahayn diinta islaamku ta kiristaanka oo kale noqon leh oo nin waliba wuxuu doonu ku darsadaa nin yidhaahdo waar ka daa diinta ka mid maahana dee ma jiro deetana diintii oo diin mugayiro mubadela la bedelo muxarafa oo la leexiye bay noqotay laakiin diinta islaamku waxay ku badbaadday oo safaageedu baaqi uu ku yihi tiraabkaa cidda wax kusoo daraysa lagaga tiraabayo waar hooy ka daa kamid maaha diinta ka daa hebelow hakusoo dari inta kitaabkaa ku taalla diinta kamid maaha iska ilaaliya intaa hebel uu sheegay diinta kamid maaha iska ilaaliya waata diinta islaamku ay ku badbaaday iyadoo saafi weli baaqi ay tahay ee ilaahay subxaana watacala uu ku xifdiyo wey haddii la aamusi lahaa midi bidcu kusoo daray mid labaadna mid kaleu kusoo daray mid saddexaadna shan midna uu kasoo badiyo boqol bidco cid tiri waxan waa bidcana ma jirte nin waliba uu ka aamuso wuxuu war waxbuu radiyaya lagoona iskaga aamuso dabeetana bidcadii iyo sunadii baa iskaga dhex darsamay dadkii diin markaa inteeda xaqii rasuula ka sugnaatiyo inteeda kale isleegyihiin ama inta baadilkii ay badan tahay bay noqon lahayd diinta islaamka haddii baadilka radintiisa laga aamusi lahaa marka ninka xaqa caddayntiisa iyo baadilka radintiisa ka aamusani waa nin diinta xisdinteedii iyo ilaalinteedii kaalintii kaga beegnayd nin baneeye wey oo waajibkii ka saaraa waxa weyan aan ka soo bixin wuxuu yihi ibnu qutayba raximahullah inama yaqwa bail bisukuuti canhu bailku wuxuu ku xoogeystaa aamuska laga aamuso bailka haddii la radiyo wuu daciifaa haddaanu suulin aanu baabiinba haddii laga aamusana wuu xoogeysanaya maalin walba waa siyaadaya oo maalin walba dad cusub baa ku dagmaaya waxa weeyaan raacaya wa qaala ibnu caqiil alxambali law sakata almuxiquun wanataqa almubtiluun latacawad albasharu maa shaahaduu haddii dadka xaqa hayaa iska aamusi lahaayeen kuwa baadilka ku taaganina ay dhawaaqi lahaayeen dadku waxay caadaysan lahayen wixii ay arkeen ayuun bay xaq u arki lahaayeen hadda adigu u fiirso dadkii caamada ahaa ee diinta aan aqoon iyo cilmi aan u lahayn bidcay arkayaan haddaanay culimadu odhan waa bidco maxay ku garanayna bidcata iyagu way arkeen un iyadoo waxaan la samaynayo dad un bay kasoo gaadheen khalaas shayga ay arkeen un bay diintii u arkayaan iyagu oo xaqa ay u arkayaan waayo de waa laga aamuso waa loo bayaamin wa ankaruu ma lam yushaahidu shaygii xaqa aha ee la bayaamin waa in la cadday waa in laga aamusayna ee aanay aragna ama aanay maqalla way inkirayaan oo shay baatila ayay u arkayaan kasaad arkaysaa dad diin nacayb aanu ahay lakin xaqii la dagaalamaya waayo waanay arag iyagu waan loo sheegin ama baatil u gargaari waa inuu baatil yahay baan loo caddayn oo aan loo muujin famataa raama almutadayinu ixyaaa sunna ankaraha annaas wadanuuha bidca markaasaa qof waxa weya diinta ku dhaqmaya markuu doono shay sunaa inuu muujiyo dadkiibaa ayaa la yaabayo ku qabsanayaba hadda waa shay axaadiista rasuula ku sugan ama qur-aankuba u sheegay shaygii sunaa bay dadku bidca u malayan waxaas maxay ka dhalatay ahlulbatilku laa yaskutuun ma aamusayaan ahlulxaqu hadday aamusaan batilka ayuunbaa faafaya oo xoogeysanaya wa kulamaa dacufa man yaquumu binuuri nubuwa qawiyat lbidca buu hi ibnu taymiya itadmuriya mar kastoo uu daciifo qofka nuurkii nebinimada muujinaya dadka hor qaadaya bidcada ayaa xoogaysanaysa wa qaala almaqbaliyu raximah llah alcaalim alyamani wama dalla waadalla ila tahaawun lculamaa bisadci bilxaq dadka maxaa lumiyey waa culimadu xaggii la jahri waayo muuji waaye oo dadka u sheegi waaye oo baatilkii waxa weeyaan huursanaya iyagoo waxyaabo kale waxa weeyaan ilaasharaya marka qofka muuminka waxaa la gudboon in uu ogaado baatilka radintiisa iyo xaqa caddayntiisa iyo faafintiisu inay tahay shayga diinta islaamka lagu xifdin karo lagu ilaalin karo waxyaabaha taa qofka ku saacidi kara ama ku kaalmayn karana waxaa ka mid a arrintaa fadligeeda inuu dareemo xaqa in la bayaamiyo oo baatilka la radiyo madaxa laga garaaco inay iimaanka kamid tahay inuu dareemaa waxyaabaha qofka taa ku dhirin gelin bay ku dhirin gelin karay kamid tahay waxaa ku dhirin gelin kara inuu ogaado la dagaalanka baatilka iyo bayaaminta xaqu inay tahay jihaad oo mujaahid uu yahay qofka baatilka radinaya xaqana muujinaya inu inuu qofkaasi kamid noqonayo waa inuu ogaado min ansaar illah inuu yahay naasix lilahi walirasuulihi walikitaabi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim laba kalaam baan kusoo gabagabeynaya muxaadarada oo qodobkaasi ayidaya wuxuu yihi alcalaamatu sacdi raximah llah ina aliimaana huwa asabab lwaxiid lilqiyaami bidirwati sinaami اddiin wa huwa aljihaad albadani walmaali walqawli iimaanku waa sababta qura keensan karta dadku inay la yimaadaan diinta islaamka fikti u sarraysay baarkeedii oo ah jihaadka qofku jidhkiisa uu ku jihaado oo uu ku jihaado maalkiisa oo uu ku jihaado qawlkiisa aljihaadu bilbadan waljihaadu bilmaal waljihaadu bilqawl jihaad lkufaari bisayf jihaad lkufaari bisayf jihaadkaasoo ah kufaarta in seef lagula jihaado وجهاaد الكفاaر والمنافقين والمنxرفين في وصول الدين وفروعه بالحكمة والحuجة والبرهاaن iyo جiهاaدka كفاarta iyo منaaفقيinta iyo kuwa حaقa ka leexday وصuل الدين iyo عaقيidada marka laga hadlayo حaقa ka leexday iyo فروuعdeedaba kuwa حaقa ka leexday in lagula جiهاado حikمad iyo xujo iyo برهاan فكلما قوي ايمان العبد علما ومعرفة وإراadة وعزيمة قويa جهاaده mar kasta oo qofka iimaankiisa uu xoogeysto cilmi ahaan iyo garasho ahaan iyo go-aan ahaan iyo doonis ahaan iyo maxabiyo kalgacayl ahaan جihaadkiisaasi wuu xoogeysanaya الجiهاad بالbdن والجiهاad بالmaal والجiهاad بالqwl وqاma بكuل ma yqdiر عaليه بxaسب xاaله ومartabatه nooc kastoo kamid aan waacda jihaad ku awoodayana wuu la imanaya aljihaad mashruuط biاlqudra ya shabaab jihaadka awood baa loo shardiya wa cinda cadami اlqudrati laa yajib bal qad yaxrum haddaan awood loo hayna waajib maaha bal xaaraan buu noqon kara sabad bal u fiirsa kalaamka sheekha waqaama bikuli ma yaqdiru calayhi bixasabi xaalihi wamartabatihi fanaala darajaة alcaaliya markuu qofku jihaadkaa ku qumoa xaqii inuu seef ugu gargaaro hadduu awood u leeyahy inuu maal ugu gargaaro inuu hadal ugu gargaaro darajadiisu kor bay noqonaysaa waida dacufa aliimaanu taraka alcabdu maqdurahu min aljihaadi alqawli bilcilmi walxujai wanasixa hadduu qofku iimaankiisu daciifana jihaadkii uu awoodayo oo xaqa inuu hadal ugu gargaaro oo baatilkana uu waxa weeyaan radiyo inuu xaqa cilmi ugu gargaaro iyo xujo iyo annasixa walamr macruuf wanahy can lmunkar taasuu ka tegaya markuu iimaankiisu daciifo وضعفa جiهاaده الbdن لcadم الxاamل lah عlى ذلك تysيr لطيف المناn صفxada afar iyo afartan ayaa sheekhu sacدي رaحimه الlahu taعalى kalaamka caynkaasi ku yihi idan arrintan iimaankay ku xidhanta hadduu qofku yahay qof mklisa iimaankiisuna qawi uu yahay xaq uu arkay in laga tegay kama aamusi karo baatil uu arko dadka ku dhex faafayana kama aamusi karo oo dadka waxa weeyaan uma qarin karo lakin ضacfu اiimaan un bay ka dhalatay in baatilka laga aamuso iyo xaqa in faafintii la rabay iyo waajibkii dadka ka saaraa in laga soo bixi waayo intaasi ayaa kolley waa fara badan yihiin waxyaabaha sawaaribta dadka xaqa ka leexiyaaye oo baraarujina ayaan aan insha allahu tacaala aan hadalla kusoo gaabinaya waxa markaa kamid ah oo aan qodob ahaan u sheegaya qofka xaqa sheegaya laftiisa ayaa sabab u noqon kara dadka xaqa inay ka leexdaan qofka xaqa sheegaya hadday siiradiisu xun tahay isagoo xaqa dadka u sheega hadduu yahay qof faasika ka hor xaqiina dadka wuu sheegaya oo markuu khudbadayaama muxaadareeyo wuu kaga ooyinaya haddana xumaanta isagaa uga dheeraynaya dad badani xaqa inaanay aqbalin ayaa taa ka dhalata marka dadka xaqa sheegaya siiradooda iyo xaaladooda waa inay hagaajiyaan usluubka xaqa loo sheegaya ka qayb qaadan kara xaqa in la qaadan waayo oo haddaad usluub khaldan u sheegto dad fara badan xaqa inay qaadan waayan baa taa ka dhalanaysa oo usluubka khaldani muxuu yahay arrintaas waa in dad fara badan baa kusoo celceliyay oo xaqii oo ucada si fiican loogu sheega waxa idhaha ha waa runa xaq buu sheegayahay laakiin usluubkaa ka xun haddaad tiraa bal usluubka wanaagsan ii sheego ii qorma intaa aad sheegtay ka badin maayo waxaynu usluubka inagu uga jeednaa xusnu usluub kay nusuustu sheegtay oo ah dadku waa anwaac ummadda aada la hadlaysa ee dadka xaqa ka leexda waa anwaac waa qaybo qaar baa jahlay xaqa ka leexiyey maxay u baahan yihiin inaad u tuudho oad u naxariisato oo aada soo dhawayso oo si waxa weeyaan walaaltinimie naxariiso ku jirta xaqii aada ugu caddayso aad ugu bayaamiso haddaad dagaasho dee usluubkii baad xumayso ama aada erido rasuulku sal alay wasalam siduu u baray waad garanaysaa markuu jahligiisa ictiraafay dadka qaarkood shubha ku taagan oo shay waxa weeyaan xaqa ka shaki geliya ayaa dhegta loogu riday haddaad adiguna sii dagaasho hadalka aad ku adkayso aad tacniifiso oo aad tidhahdo waa mudbir xaq aan doonahayn shubhadii un baad usii xoogeyn doontaa xaqa uu kasii durki doona dadka qaarkood waa dad mucaanidiin oo xaqa u caddaaday ayaa waxa weeyaan xaqii ogaanay u diidayaan waxyaabihi aynu sheegnay bay qaarkood ilaashanayaan oo cawaamishii ama sawaaribtii aynu sheegnay baa ku quntay kuwaas waxay u bahaen mujaalada marka dadku waa laba nooc man yaxtaaju ila mujaadala bilati hiya axsan waman yaxtaaju ila mujaalada